gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta jowhar cabdulaahi xuseen sheekh cabdulaahi zeey ayaa codsi ku aadan dhismaha garoomada kubadda cagta ee shangole iyo xasey kumaari u gudbiyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe gudoomiye zey oo la hadlay radio isnaay ayaa sheegay inay muhiim tahay in la dhiso garoomadan maadaama ay baahi weyn u qabaan dhallinyarada iyo kooxaha ciyaaraha wuxuuna madaxweynuhu ka codsaday in la dhiso garoomadan
idina u ballanqaada labadaas garoon haduu ilaa yara madaxweynahana isagana waxaan ka codsanaa in garoonka xandaab xataa loo helo rooga haduu ilaah yiraahdo ama gacmo wadajir bay wax ku gooyaan rajoor iskaashata makufta ay ahayd maamaha dhehaysan waa jirtaa kooxaha shacabka rajohar ayagana haduu ilaah yiraahdo xandaabkaas waa sameysan karna haddaan isku duubnaano isku duubnimadana wax weyn waaye ayagana garoonkaas ina sameysan waa wacyigelina hal roma oo roma ee hal maalin lagu dhisin caasimada talyaaniga hal maalin laguma dhisin anagana garoonkan waxaan hubaa haddii loo tarfaxeeto in hay-adaha oo iska dhaafi karno anaga ilan rajooraan nahay intaasoo qoysa ka kooban yahay xataa aniga shakhsiyadeyda kooxaha an maamulo kooxaha an maamulo abo ay noqon karaan weeraan lix boqol ama sideed boqol lix boqol kooxdii loo diro kun buluketi shaqaweyn ay qabanaysaa marka in laysku duubmo wax weyn waaye waa laga shaqey karaa intaas fikirka dhaqaaqa talaab in la qaado bisaa dhime maahina waxaasoo waxaasoo dhan waa waa sameyn karnaa waxaan faraa dadka reer johar gacmooda jira wax ku gooyaan garoonkan waan dhisi karnaa waxaana lagu yaqaanaa sborti haddana in loo dhaho sbortigii degmada johor waa dumay idinka idinka beeni karo idinkaan rumey karo wasiirka wasaaradda dhalinyaraha ciyaaraha mahad celina isagana koobkan hadda uu noo qabtay labo midda labaad i o m edana aadaan u taageersanahay shaqadoon sidoo kale sida ay la shaqeeyeen laba iyo toban maalin dhalin adduunka aykan koob ay ku aadiyeen way ku mahadsan yihiin sharaf iyo nidaamuu noogu dhammaaday waxaan ka codsanaha hay-adaha kale
gudoomiyaha ayaa dhanka kale baaq u diray shirkadaha iyo ganacsatada in ay ka qayb qaataan horumarinta ciyaaraha
waxaan aan meesha ka marneen ganacsatada reer joore wax walba ganacsatada idan wax walbay sameyn kartaa ilaa lacag dhaqaalo fiican way haystaan hormuud iyo somtel iyo maxay dhahaan somnet saddexdaas shirkad ayagana in ay kooxahan oo ka dhisan degmada in ay min laba koox min hal koox maalgelin karaan ay qaataan dhisidda garoomada kubadda cagta waa tallaabo muhiim ah oo lagu horumarin karo ciyaaraha islamarkaana lagu abuuri karo fursado ay dhallinyaradu ku kobciyaan xirfadahooda